bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed ee nagala socota hawada waa madasha sigistii waxaa maanta marti noogu ah wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdinuur cali aadan cabdinuur bal marka hore kusoo dhawow madasha sigistii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed inta hawada kaala socota iyo inta kaala socon doontaba
waa ku dhawahay aada iyo aad aada iyo aad waa waa waa lagu mahad celinaya inaad ila soo xiriirtaan noloshana waa ku dhawahay bilaada
waanu kaaga mahad celinaynaa inaad waktigaaga qaaligaa wax naga siisid marka ugu horeysa waxaa tahay wasiirka warfaafinta ee maamulka ama dowlad goboleedka jubbaland marka hore bal guud ahaan wixii war ah ee cusub jubbaland ka jira dhinaca nabadgelyada dhinaca siyaasadda dhinac walba bal noo dulmar insha allah
bismillahi raxmaani raxiim jubbaland dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland wax dhibaato ah hadda ka jira ma jiraan waxaa shugula ugu badan oo ka jira waa qolada nabaddiidkaa iyadana kolley insha allahu soomaaliya dhan ay oorka ugu jiraan jubbaland oo keli maa inkastoo ay hadda ayna usoo badan yihiin oo oo haddii yani la yiraahdo meelaha kale ay dhinacan koonfur galbeed iyo jubbaland ay jiraan xoogooda ay soo jiraan wax kaloo dhibaato aan qabno ma lahan arrintaani waa wanaagsan tahay nabadgelyada inta ay ka talata jubbaland xaaladooda way degan tahay aad bay u wanaagsan tahay shacabkana iyaga oo aan wax dhibaato aan ka walwaleynaa inta ay jubbaland ka talisay nabad ku joogaan ku ganacsadaan hayasado duushaan meeshay doonaan ka aadaan xilliga ay doonaan ay ka socdaan wax farabadan oo hadda dhibaato oo inta aan gacanta jubbaland ku hayso ee ka jira ma jiraan
aada iyo aad baad umahadsan tahay muddo dhaweyd waxaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland uu booqasho ku tegay gobolka gedo maxaad warbixin naga siin kartaa booqashada madaxweynaha wuxuu ka soo qabsoomay iyo gobolka gedo xaaladihiisa
madaxweynaha booqasho kumaada hawsha uu aamin booqasho noocan booqasho mid meel kale ka yimid aa la yihahdaa jubbaland saddexda gobol ay kamid tahay gobolka gedo waana gobolka keliya gudihiisa xorta ah degmooyinkiisa ay xorta yihiin marka hawsha uu aaday muduuna soo joogay shacabkiisii iyo maamulkiisi iyo iyo odayaashiisa dhaqanka iyo siyaasiyiintiisa iyo ciidamadiisa ayuu la soo hadlayay muddadii shaqadiina waa usoo dhamaatay haddana wuxuu kusoo laabtay magaalada madaxda ku-beegaarka ee kismaayo
waxaa jir jiray cabashooyin badan oo aan ka warhaynay oo ka socday deegaanka luuq ama ugaasyada luuq madaxweynahana ay kasoo wada hadleen markii horena ay kaga cawdeen in uu ballanqaadiyo uu qaaday aanu fulin oo dhinaca amniga rag laga bedelay oo kale ku saabsanaa arrintaa maxaad nooga kordhin kartaa arrimaha ma la iska soo afgarta
adeer wax xabasho ah ee ka jiray waad aragtay t v-da waad ka aragtay kulamada uu madaxweynaha la qaadanayo dadka shacabka ah ama ciidamada ama saraakiisha ama ama ganacsatada ha noqoto bulshada inteeda ka kooban tahay waxaasi wax xabasho oo ka jirana ma jiraan saraakiil la kala bedelayana waxaa iskale wasaaradda amniga iyadaa iskale kala bedelkooda iyo madaxweynaha wasiirka amniga uu magacaabayo saraakiisha ururada iyo degmooyinka joogana wasaaradda amniga ku shaqeeya marka arrimahaas waxaa ma jiraan wax xabasho oo ka jirana gobolka jaban haba yaraatee maba jiraan ma arag
si si fiican baan u gartay dowladda jubbaland waxaa soomaalidu ku tirisaa dowlad aada ama si dhow la shaqeysa dowladda federaalka ka waran xidhiirka jubbaland iyo dowladda federaalka
adeer dowladda federaalka waa dowladeedii dhexe anaga waxaana xubno ka xubno ka tirsan ama xubnaha ka tirsan dowladda federaalka marka haddii aan wada shaqeynana waxaa ka wanaagsan waaye waa waajibkii yani na saarnay in xuquuqda ay nagu leeyihiin dowladda federaalkana naga helaan annagana xuquuqdaan ku leenahay aan ka helno marka waa runtii waxaa nasiib darraa in oo waad wanaagsantihiin oo dowladdeena federaalkeeda iyo iyo midnimadii iyo iyo wanaagii aad ka shaqaynaysaan inay su-aal kala noqotaa ayadaa dhibaato ah magarad
annagoo aan su-aal khaldan ka dhigayn aadna ugaga mahad celinaan la shaqaynta dowladda federaalka iyo isu soo dhaweynta ummadda ee maamulka ama dowlad goboleedka jubbaland always uu isku hawlo haddana waxaad moodaa ayaamahan ugu dambeeya dowladdii dhexe ee federaalka iyo dowlad goboleedyadii inaad moodid hadallo badan inay kasoo noqonayaan qeybo ka mid ah maxaad ka ogtiin haddaad tihiin dowlad goboleedka jubbaland arrimahaas maxayse salka ku hayaanay
adeer qolooyinkaas hadalada kasooyira meelaha hadalka yirayaan ayaga ayaga rabaan in wax laga weydiiyo annaga maada wax arrimahaas aan kala soconno ma jiraan haddii aan maqalno idaacadaha ka maqalno wax idaacada laga maqlaa meel laga maqlano wax laga qorseyaan jirin marka xaaladaas annagu hadde waxaa laga weydiinayaa qolooyinka waxa laga warka laga maqlo ama meelaha waxay ka jiraan wasaarada ay leeyihiin dowlad goboleedyadaas wasaarada warfaasin ay leeyihiin wasiiro ay leeyihiin madaxweyne goboleed ay leeyihiin ayadaasa la weydiina hadii la idhaaha annaga hadda arrimahaas shuqul kuma lihin
aad baan u garanay waadna mahadsan tahay anigoo la socodsiinaya dadka ummadda soomaaliyeed weli waxaad nagala socotaan oo madasha sigistii uu marti noogu yahay wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdinuur cali aadan wasiir adigoo mar labaad aad iyo aada u mahadsan waxaanu ka warhaynaa in dowlad goboleedka jubbaland inkastoo aad noo sheegtay muddo inaad ka hadda xaalada caafimaad iyo xaalada dartaada gaara uga yara maqnayd inay ku dhawaaqday shir ay isugu yeedhayso maamul goboleedada shirkaasna markii ugu horreysay uu dib u dhacay maxaad war naga siin kartaa shirkaas iyo xaaladiisa
adeer aniga ba waxaan ku maqnaa arrimo caafimaad fiinkiaan nimid arrinkaasna waktigiisa iyo xilliga u yahayna xafiiskana weli ma tegin arrin aniga iga maqnaa dhacday waaye waktigeedana haddii era iyo xilliga dhexi doontana waa la ogaan doonaa marka warkaasi wala hadda aniga aan si tafatir aan kaaga warbixin kara maha sababtoo ah waaba ka maqnaa xafiiskaba dalada wasiiradana waan ka maqnaa shirikoodii maadaama aan daacadamahaas baa ku maqnaa
waana ka xunnahay inaad xanuunsatay ilaahay waxaanu kaaga baryaynaa caafimaad waana ka faraxsanahay inaad caafimaad qabtid oo maanta noo warramaysid ummadda soomaaliyeed madasha sigista ku jirta iyo inta waraysiyada ka dhegaysan doonta wababkaba waxay aad iyo aada ugu hamuun qabaan dowladda jubbaland waxaad moodaa inay ka cod gaaban tahay dowlad goboleedada kale ama wararkooda laga heli ogeyn wasaaradda aad adigu madax ka tahay wasiirka warfaafinta way nagu yar tahay maqalkeedu maxaanu odhan karnaabaa koosgaraysay inaanan websaydada iyo telefishinada aanan wararka aada ugala socon jubbaland iyo wasaaradda warfaafinta
runtii waxaa jira annaga polisiga wuxuu sheegayaa wasaaradda ama dowladda goboleedka jubbaland uu yahay waxa waaye waxyaabaha balaamacniga ah ama dadka kala fogeynaya ama dhibaatada keeni kara ama ama kushiirka ama kutiri kuteelada ah waa laga mamnuuc sideedaba waa laga mamnuuc iyo nin baa xumaan wax xun wax xun sheegaayo ama waxaa markaas jirin abuuraayo in loo jawaabo sideedaba qalad kalaaba in loo jawaabo qalad kalaa waayo qofkaas inuu qaldan yahay wuxuu ku ogaanayaa markii wax kalad uu sheego wax qaldan sheego ee laga aamuso wuxuu ogaanayaa in uu warkiisa uu ahaa war yani meeshii la rabay aan marin marka anagu waxyaabaha naga mamnuuca ay kamid tahay inaan hadalada kutira kuteenka ah ama fadhi kudirada ah ama dadka kala fogeynaya ama bulshada waxdan ah ugu jirin ayaa naga mamnuuca marka saas awgeed waxaa wanaagsanaa nagala maqlaa soomaalidana badana haddii idaacad wax fiican sheegto waxay jecel yihiin inaynu maxay sheegtay wax fiican ma sheegin nabaday sheegtay wax fiican ma sheegin nabaday sheegtay intee la baasma kala warkaa ma qaban karaa isma qaban kara marka anagu warkaas wararkaas xumaha aan ka shaqeyno mooyaane ka fiican aan yani loola socdaa wararkaayna iyo iyo barnaamijyadayna iyo idaacadahayna tvgana waxaaba ka mamnuuca sidiisaba dowlad goboleedka jubbaland boolisigana ah in wax dadka kala fogeynaya ama been abuura ama kutirkutan ama shaksi raba inuu wax dumiyo rabitaankiisa in laga tilbaayo
aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiir dhinaca haddaynu ku noqono amniga waxaa lagu dhaliilaa dowlad goboleedka jubbaland inayni dhinaca la dagaalanka afduubayaasha guulo badan ka soo haynin intii horena aynay ku durkin oo meelo badan oo ay hadda intii ay jirtay xilligii ay jirtay ay qabsatay aysan jirin xaggee baa wax ka khaldan yihiin baa la oran karaa
adeer anaga amniga xaggiisa waxaan aaminsanahay meelaha goboleedyada ugu amniga badan hataa federaalka allah ka dhigay inaan nahay xaalada amnigana saas waaye markhaati waxle waaye dowladii federaalka goladeeda wasiiradaasi sanaan jooga waa la socotaa oo shirkii khamiisaha intay ku qabteen muddo ra-iisul wasaaraha muddo fiisamaana joogay marka inta dhamana waktigeeda ayay ayaa ayaa ayaa walaysiri doona haddii ilaa idhaaha mana kumaqlaynayo in oo haddii aala idmo ay ay meelaha badan waa maqnaan doona sii maqnaan doona haddii ilaah idhaaha marka arrimahaynu waa saas
waxaa halkan wasir adigoo mahadsan madasha sigisti waxaa noogu yimi dad u dhashay gobolka buaale ka tirsan dowladda jubbaland waxayna noo sheegeen inaan wax firfircooniya oo la dagaalanka argagixisada oo dhulka lagaga xoreynaya dowladda jubbaland aysan ka geysanin dadkuna awood ay iskaga saaraan aysan lahayn cabatinkaa waxaad ka qabateen ma jiraayo dadka loo muujiyey in wixii awood aan waxba laga hagranaynin
adeer bu-aala hadda bu-aala keliyana ma aha gobolka watibada dhexaa la dhahaa waa gobol dhan degmooyin leh tuulooyin leh wax walba leh marka degmada bu-aala keliya hadda inaad ka hadasho lakofkii ka hadlayna waa runtii ma garan kara gobolkaas oo dhan ayaa maqan tala taladiisana waa lagu diraa waana loo diyaarsinya haddii ilaah yidhaahda marka haddee qofkii bu-aala keliya ka hadlay waxaa fiican asaga inaad weydiiso gobolka watibada dhexaa la dhahaa gobolka o dhan bay uhadlayeen laakiin magaala madaxda bay markaa joogeen
gobolka gobolka gobolka soomaalida o dhanaa degan sida hadda jubbaland loo soomaalida wada degantaa loo wada degan yahay ayagana qusaysaa in ay arrinteeda ka hadlaan haddii ay ka hadlaayaan marka annaga dowlad goboleedka jubbaland saddexda gobol waaye jubbada dhexe iyo jubbada hoose iyo gedo haddii gobolkii ayaga ka koreyna uu xor yahay kan ayaga ka sokeeyo oo hadda aan ka hadlayana ay degmooyin badan xor ka yihiin waxaan malaynayaa waxa loo socdaa in keyrkiisa madaxiina soo qoyso waxa in la qoray la rabo muhiimada koowaad waa jimada dhexe soomaalidana waxaa jira xulamad jibad berede xeer lama koro arrinkaas arrin anaga nala qorayo maaha anagaa u diyaarsan xilligeedaan diyaana laga jawaabi doonaa insha allah ayayna xulooba doontaa haddii alla yidhi
aada iyo aad baad umahadsan tahay ciidamadii kenya ee amison ee ka joogay degaanada jubbaland kala dagaalamayay afduubta ayaamahan miyaa wax ka baxeen oo dhinaca kenya uga baxeen dee goobaha ay fadhiyeen miyay ka baxeen adeer waxaas aniga ma maqal mana jirto mana maqal ciidamada kenya waa ciidamada amison ay kamid yihiin waxayna kamid yihiin runtii marka loo hadla ciidamada sida dhabta u dhisanay amison ay kamid yihiin mandatkii ayna haastaan mandatkiias ayna ku shaqeynayaan marka waxkaas war aniga aan maqalnimo ah ama aan aragnay hadda hadaan kaa maqlayo hadda
aada iyo aad haddaynu ku soo noqono inagoo gabagabadii ku dhow waraysiga dhinaca siyaasadda iyo jubbaland maamul goboleedo badan baa hadda gacanta isdhex geliyey oo aynu aragnaayo madaxdii iyo baarlamaanadii iyo ay is haystaan ilaayaka ayaanu leenahay jubbaland laakiin aragtidaada ama xogogaalnimadaada jubbaland maadaama tahay wasiirkii warfaafinta ma laga yaabaa saxaasi inuu soo gaadho jubbaland mise arrintaa waad ka digdoontiinayde
arrinkaas waa su-aal fiican waxaan leenahay intii hadda ishaysatana ilaahay saxaha dhex dhigo waxaana gartaana buntooda waayo soomaalida waxay tiraahtaa biladaa dara dawakata darahooda isku dhacdaa ayaga oo qolaad iyo dhibaato iyo howlo fara badan ay u yeelaan qolada in marka qabsado xilligeeda ma ahan laakiin waxaan kuu sheegaa jubbaland haddii aan kaaga waramo jubbaland saddex maado ayay ayaa ayaa ayaa hadaf u ah in in in marka hore lagala shaqeeyo markii lagala shaqeeyana in las aamino in las fahmo saddexdaas maadona jubbaland way isagay tahay waa lagala shaqeeyey waa labada waa la saamey waana la saamey shacabka iyo dawladda oo madaxweynaha ugu sarreeya ilaha fulinta ilaha sharci dejinta haddii noqon lahayd shacabweynaha reer jubbaland annagu hal meela wax nooga gooyihin waxa weeye meesha waxay tahay marka koowaad dalka inta maqan in la xureeyo midnimada iyo wadajirkana in laga shaqeeyo waxaana kuu sheegayaa soomaalida waxaa jira daacad mahanguuda madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam waxaa halkudhigiisa ah marka ugu horeyso soomaalinimo muslimnimo daacadnimo wadaninimo haddii intaasoo maada la helo wax halaabayo ma laha anagu hal iskuul iyo diinkeedaan nahay mana filayo mana fili doona insha allah waxa la yidhaahda waxyaalaha ama maqlayno oo kale in jubbaland laga maqlo haddii ilaha waxa koo garaynayana waxa waa masababaaya waa sida inta aan kuu sheegay hogaanka hadduu hagaagsan yahay wax halaabayo ma laha
waa mahadsan tahay saacatur wasiir ugu dambayntii waxaanu maqlay in madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaan inuu uga yeedhay xildhibaano aqalka sare iyo aqalka hooseba ugu yeedhay dhinaca jubbaland inay yimaadaan qaarkoodna ay soo gaadheen maxay daaran tahay u yeedhista xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee jubbaland ee madaxweynuhu u yeedhay
idaacadaad ka maqasheen oo husha madaxweynaha uga hadlaaya mase warqadaad aragteen adigu warkaas anigu hadda ma garanayo mana arag mana maqal u sheegay xildhibaanada jubbaland laga doortay waa magaaladoodi iyo guryahoodi aa ku yaala jubbaland way imaadaan kuwa dib ay tagaan kuwana jubbada hoose ay imaadaan waa madaxda kurmajaarka ah xilliga ay doonaan ayna imaadaan wax intaa ka duwan oo hadda aniga aan hayno ama aan hayo ma jirto
xildhibaano hadda yimi ma jiraan kismaayo ama jubbaland xarunteeda oo ka yimi dowladda federaalka una yimi arrimahan ku saabsan siyaasadahan maamul goboleedada ee kacakufaya
adeer xildhibaanada laba iyo saddex iyo way yimaadaan markay imaanayaan guryahooda ay imaadaan xataa waxaa suuragal ah in aysa usoo diyaalada markay kasoo degaan gurigooda saas u aadaan marka waxyaabahaasi odig iska yimid gurigiis yimaad waa suuragal laakiin xildhibaanaha barnaamijka adkeegeysa ku yimid ama arrimaha adkeegeysa yani madaxweynaha hadda suuragal ay u yimaadeen lama jiraan markaas war hadda aan aniga garan kara ma ahan walaan maqlina ma ahan walaan arkina ma ahin waxaan kuu sheegaya marka anaga waa kuu sheegay jubbaland ilaah baa mahadle inta gacanta dawladda ku jirto dowlad gobolka jubbaland waa nabad xildhibaanka waxaa suuragala inuu erobool kasoo dego asagoo saddex maalmood jooga gurigiisa jooga in laga warhela la yihahdo hebel gurigiisa la yimid oo gurigiisa jooga waa koos gale nab sababena waa ilaah baa mahadle nabadaas ilaah ka sokow ay samaysay dowlad gobolka jubbaland iyo ciidamadeeda had iyo jeer habeen maana usoo jeeda in waxyeelada ka ilaaliyaan shacabkooda iyo iyo iyo iyo madaxdooda
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay wasiir weli waxaad nagala socotaan waa madasha sixty iyo wasiirka warfaafinta ee jubbaland wasiir cabdinuur cali aadan annagoo kaaga mahad celinayna waktigaaga ugu dambayntii ummadda soomaaliyeed ee kaala socota hawada si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed reer jubbalandba maxaad usoo jeedin lahayd
ummadda soomaaliyeed ay noqdayso waxaan guud ahaan dhihi lahaa qof kasta oo soomaaliya ah marka koowaad midnimada iyo sharafta soomaaliya ha ka shaqeeyo sharafta soomaaliya iyo midnimada ha ka shaqeeyo waxaase kuu sheegayaa qof kasta haddii uu isxilqaamo oo uu ka shaqeeyo midnimada iyo iyo sharafta soomaaliya uu ka shaqeeyo waxaan aaminsanahay inay wax walba hagaagayaan laakiin yaana la samaynin qof kasta soomaaliyeed oo maanta maqlayo codkeyga danta guud wax walba ha ka hormariyo markaa kadib tan guud markaad qabato tan gaar ahaa lacilaa dadka banaanka imaanaysa kusoo dhacaysa soomaaliya waxaa tiraa dawla dhan xoortaa soo dhacdo marka intaas keliya hala sameeyo haddii wararka kutirkutaanka ah iyo xasuustaa ma xiriiriyaa la yidhi waxaa shalay hebel wax i yahay hebelaa wax i yidhi waa u jawaabaya hebelaa reerkaani kala ka galay qaladkii ana ka kolka guraya inta laiska iloobo soomaalinimada iyo midnimada marka kuwa islaamnimada iyo halista aaminay diinka islaamka oo dhan boqolkiiba boqol muslimaanay soomaalinimada iyo midnimadana halaga shaqeeyo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wasiir cabdinuur cali aadan wasiirka warfaafinta ee jubbaland waanu waraysi kula yeelanay madasha sigisti intaynu dib hawada ugu kulmi doono waa cali yaasiin maxamuud oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo